annagu waxay naga goontay waxa weye particular gaar ahaan ciidanka soomaaliyeed in dadka soomaaliyeed fangareeyaan ciidanka soomaaliyeed in dadka soomaaliyeed fangareeyaan waxay naga go-an tahay waxa weeye aan barnaamijka uga soo bixi doono xagga galbeedka maamaan yar baan kuu sheegaya tusaale yar waxaa jira dad dhallinyarahoo xagga dhulka qur-aanka lagu soo dhifo taga galbeedkay tagaan iyagoo wada soo raxana ayay tagaan markay reerkii usoo hoydaan ayaa laydhaa hebelow adna reerkaasaad ku jilan tahay adna kaasaad ku jilan tahay adna waa la jilaaba qofka waa la jilaya waxa weye intuu qofkaasi qur-aankiisa iyo xadiisi iyo arrimihiisa dhammaynayo reerkaas ula jooga ka mid yahay waxaan doonaynaa ciidanka soomaaliyeed ee magacyada lehee la yaqaan labaatanaad koob iyo labaatanaad lixdanaad baad maqashaan inaan ku jillo magaalooyinka ya ooga ciidanka labaatanaad oo intaas ah wuxuu ku jiran yahay minneapolis ciidanka intaasoo hebel la yidhaahdo kaasoo dadkaasoo magacyadaa leh london bay ku jiran yihin ya colombus ohio bay ku jiran yihin oslo bay ku jiran yihin ya stockholm bay ku jiran yihin inaan caynkaan idhaahno oo dadka soo dadka soomaaliya ay kafaalo qaataan ciidamada leanna eg waxaa inaan fahamnaihi waxa weeye anugu nin ciidanaihi finance baad i weydiiseen laakiin waxaa loo baahanya finance in loo helo si gudaha wax laga soo saaray nabad la dhaliyo nabaduna waa in ciidankii neeshinka la soo celiyo sida keliya loo soo celin karaana waa inagu aan hab u samayno marka halkaa waxaa iigeeya xawaaladaha iyo telesoomka iyo kuwa communicationka iyo dadka kale Soomaaliya diaspora meel meel ka jooga Soomaaliya halka joogta wax wal oo la sameeyay wax yar la dul saaro oo la ciidanka lagu dhisaya very important weeyaan marka arinta xawaalado kaliya ma ahayn habbaan soo wadnaa cid waliba ay ugu tarsan karto garanaysa wax ugu tarsan karto